walaal qarax weyn oo dad fara badan galaaftay oo laba iyo labaatan tiradooda lagu sheegayo hadda ilaa iyo sagaal iyo konton qofna ay dhaawac yihiin ayaa ka dhacay magaalada manchester meel dadku isugu yimaadaan oo caruurtu inta badan ay ku daawadaan heesaha iyo inta badan ay isku maaweeliyaan dareenka dadweynuhu aad ayuu kacsan yahay markan oo de ay jirtay markii horeba yurub iyo gaar ahaan wadamada galbeedkaba qaraxyada iyo waxyaabaha noocan oo kalea falalka argixisada dhacaya inay dadka dareenkooga xoog u kiciyaan dhabcaanshiyo fara badan abuuraan dalalkani waa dalal muslim trayeri ku nool yahay muslimkaasi hadhow waxaa lasoo kulmi kara dhibaatooyin baa lasoo kulma oo cadhada inta badan iyaga ayay ku timaadaa weliba gaar ahaan dumarka xijaaban oo mararka qaar tareenada laga soo tuuro mararka qaar meelaha lagu eriyado ama wax lagu yeelo marka arrintani muslimka dhibaato weyn bay u keenaysaa dareenka dadka oo islaam nacaybka kusii badanayaana qeyb weyn bay kasii qaadanaysaa oo waxay sii derdergelinaysaa inay dadka wadamadan ku noole ay aada u karhaan oy nacaan dadkii islaamka ahaa ee tirada yaraa ee la joogay wadamadan la joogay taasay keeni kartaa walaal weeraradan soo noqnoqonaya ee dalalka yurub ka dhacay dhinaca ammaanka saameyn intee lag bay yeelan karaan waa run weeyi dalalka yurub beryihii dambe qaraxyo iyo gaadi la isjiirsiinayo oo ingiriiska dee waxa un muddo yar baa kasoo wareegtay oo dhowr iyo konton cashaa markii dhibaatada gaadhiga ay ka dhacday sidoo kale yurub faransiiska iyo jarmalkana way ka dhaceen dhibaatooyin saasi iyo dalka belgiumka marka waxaa la eegayaa oo ilaa sweden xitaa way ka dhaceen maalin maalmo dhawey laakiin wadankani waxa uu kaga duwan yahay yurub dhinaca sirdoonkiisu waa wadan aada u quwad weyn sirdoonada adduunyada ugu heerka sarreeya ee m i five iyo m i six layla ayaa ka howlgala way ka xogogaalsan yihiin dhinaca informationka iyo xogta dhinaca sirdoonka wadamada kale ee yurub marka tani waxay noqonaysaa in aan sirdoonkii iyo sidii wanaagsanayd ee loo ladi jiray ingiriiskaba mar haddii ay ka dhacday oo qaraxyada noocaas ay ku dhaceen dee ay dhibaato weyn ay keeni karto midda kale argagixisada ugu weyn ee uu leeyahay qaraxani waxa weeye dadka ku dhintay badidoodu boqol kiiba sagaashan waa dad aada u da-yar oo shan iyo toban jiro lix iyo toban jiro sagaal jiro toddoba jiro waxa weeyaan caruur waxa la laayay maanta oo aan ahayn dad qaangaadhaba marka taasina waxay beeri kartaa in aad iyo aad dareenkii markii hore aada su-aashaad weydiisay ahayd inay dadku dareenkoogu ay nibcaanshiyaha islaamka u qabaan ay sii bataan oo u arkaan islaamku inaanu ama dadkan islaamka kusoo gabanaya argagixisadii aanay u aaba yeelayn ilmaha yar odayga iyo dadka aan waxba galabsan intaba aanay u aaba yeelin bay kaasi keeni kartaa ammaanka guud ee yurubna khatartu de way sii badanaysaa waxa weeyaan in maanta wixii ka dambeeyay iyo sidana hawshu ay u socoto dadka islaamka aada loo sii naco arrintani waxaan ku celcelinayaa waxa weeye waxay dhibaato u keenaysaa dadka muslimiinta ah ee aadka u tirada yar ee yurub ku nool xataa maraykan iyo waqooyiga america ku nool qaraxyada noocan oo kale ay dhacaya dhibaatooyin iyo saameyn ay noloshooda ku yeelanayaan dhaqaalahooda ku yeelanayaan iyo bulshada meesha ay kaga jiraanba ay ku yeelanayaan oo shaqooyinkooga ay ku yeelanayaan marka dhib weyn ayay dadkaas si toosa u taabanaysa ay tahay dadka muslimiinta ee wadamada ku nool qaraxan waxa uu kusoo beegmayaa iyadoo dalka britain la isku diyaarinayo doorasha inay ka dhacdo marka saameyn intee lag buu siyaasadda dalka iyo doorashada ku yeelan karaa qaraxan xuseenow dalkani walaal waa dal aada u weyn weeye dalkii dimuqraadiyadda adduunyada ugu horreeyey weeye systemkooga doorashooyinka kolley caqabad dib u dhigis iyo waxyaabaha afrikaanka ku dhaca ama wadamada kale ee latin american iyo wadamada asia ku dhaca oo kale ka dhici maayaan si walba hadday wax u dhacaan doorashadu way dhacaysaa oo xilligoodii bay dhacaysaa laakiin si ay dadka cambaignkii baa bartanka lagaga jiray marka xusbiyadii dalkan ku tartamayay dhammaantood waxay go-aansadeen inay maanta muruga ahaan u hakiyaan cambaynkii doorashooyinka ee ay ku jireen oo aan la iska ag wadi karin in la cambayn gareeyo iyo musiibo taalla oo dad fara badan ay dhinteen labada inaan la isku ag wadi karin ayay garteen ha kasta noocaasay maanta geliyeen isla berito way bilaaban doonaan qolada dowladuna cobra meeting wax la yidhaahdo marka mashaakil noocan yimaado ama xaalad deg degi dalka ku timaado ayay galeen oo dabeetana ra-iisul wasaarihii ayaa dadka la hadlay tacsiyeeyey waxyaaba tallaabooyinkay qaadayaan ee xigay si ammaanka dadka ay u ilaaliso dowladuna ku ballan qaaday marka doorashada dhinaceega haddaynu u kacno wax badan oo dib u dhigis iyo hawshaasi uma taalo qaaradda yurub beri horey taa ka gudubtay laakiin murugada ah in lala qaybsado dadka dhibaataysan ee waxyeeladu kasoo gaadha qaraxyada ayaa maanta dib loogu dhigay ololihii doorashada ee socday ee xusbiyadu ku tartamayeen